haatanna waa barnaamijkii martida mikrofoonka barnaamijkeena martida mikrofoonka caawa waxaa marti ku ah guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir jenaraal xasan maxamed xuseen muungaab haddaba waxaa guddoomiyaha soo wareystay wariyaha v o eda magaalada muqdisho axmed xasan colaad
waxaa noo suurtagashay maanta inaan waraysi la yeelano guddoomiyaha cusub ee maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ee dhowaan loo magacaabay xilkaasi jenaraal xasan maxamed xuseen oo loo yaqaan xasan mungaab guddoomiye ugu horeyn xilkii gobolka waad la wareegtay bal ka waran dareenkaada ugu horeeyay xilli wareegidan gobolka banaadir iyo duqa muqdisho
waad mahadsan tahay walaal colaad runtii haddii aan kaaga hadlo dareenkayga ku aadan xilka cusub ee uu ii magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya profesor xasan sheekh maxamuud dareenkayga laba nuuc ayuu isugu jiraa dhinac waan ka faraxsanahay oo waxaan helay kalsoonidii madaxweynaha jamhuuriyadda kalsoonidii shacbiga soomaaliyeed yacni hogaamiyaasha bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda uu madaxweynaha dabcan ka talageliya magacaabista ka hor cidda xilkan qabanayso dhankaas waxaa la magacaabay inaan bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda muqdisho aan u adeego oo xilkaas culus laygu aaminay jaanibkaas farxad baan dareemayaa dhanka kale waxaan dareemayaa culays mas-uuliyadeed marxalad adag waqti adag ay mareyso caasimadda soomaaliya muqdisho iyo xil culus oo aada iyo aada u culus in la ii magacaabay arrinteedu marka dareenkayga labadaas ayuu iskugu jiraa waxaan rajeynayaa in ay ku dhammaato farxad oo ah inaan ku guuleysto waxa isugayo howl ah insha allahu tacaala aada guddoomiye waa lagu magacaabay duqii muqdisho ayaa tahay iyo guddoomiye gobolka inta badan waxa gobolkan banaadir ama magaaladan muqdisho kusoo noqnoqda waa xagga ammaan xumada oo dadku inta badan ay ka cawdaan maxaa maamulkaada cusub uga qorshaysan xagga amniga inaa wax ka qabataan maamulka cusub ee aan hogaami doono ahmiyadda ugu ballaaran waxaan sii doonaa arrimaha ammaanka caasimadda dabcan caasimadda soomaaliya waad ogtahay maraaxiil kala duwan ayay soo martay waqti waxaa jirtay magaaladan dagaal toos ah oo foolka fool ah oo ka socday dadka ay ka barakacayaan waqti waxaa jirtay magaalada ay kala qaybsaneed waqti waxaa jirtay maxaan ku dhihi lahay magaaladani la dhihi karaba inteeda badan waxay ku jirtay gacanta kooxaha nabadiidka ah ee shabaabka loo yaqaano maanta magaalada muqdisho waxay maaragtay dabcan markaan ka hadlaya marxaladda magaalada waa intii mashaakilka jira marka hadlaya beriga ay ahayd magaalada muqdisho mid ka mid ahaa caasimadaha ugu nabdoon adduunka africa oo kale tusaalahaan aan dhaho africa waxaan ka hadlayaa yani dhibaatooyinka ay soo martay markaan marxaladda xilligan magaalada muqdisho waxay ku sugan tahay marxalad waxaasoo dhan ka duwan magaalada muqdisho guud ahaan boqol kiiba boqol waxay ku jirtaa contaroolka dowladda dhexe ee soomaaliya waa magaalo ay dowladda ka taliso ma jirto jabhad gooni meel meel kamid a magaalada ka taliso ma jirto koox jabhadaha amba hogaamiye kooxeed magaalada darafka haysta ma jiro ammaanka magaalada guud ahaan normal waaye waa iska fiican yaha dhihi karaa sababtu waxay tahay magaalada muqdisho hadda lix saaxiibinimo ilaa toban saaxiibinimaa laysku socdaa ma garanaysaa magaalada muqdisho markaan hadda xaafadaha yani qaar inta badan iyo suuqda waxaad arkaysaa ilaa saddex saac habeenimo way furan yihiin magaalada muqdisho xilligan ciidan dadka dhacayo oo bililaqeysayo oo dariiqa u taagan ma jiro marka waxaan u malaynaa amni darada laftirkeeda in badan oo kamid a afkaa naga qabtay magaaladu sida ay ahayd wax badan ayay ka fiican tahay xagga ammaanka saxiix dhibaatooyinka hadda ka jira magaalada waxay ku kooban yihiin kooxaha dhagarqabayaasha ah ee nabadiidka ah ee al-shabaabka loo yaqaano ayaa marmarka qaar waxay ka sameeyaan falal yacni argagixiso oo kharbudaad ah oo amni darro ah ayagoo mararka qaarkood goobo muhiimah isku qarxiyo weeraro intixaariyahoo macaldhimasho ah ayaga ku sameeyaan goobaha qaar ee shacbiga bambooyin ku tuuro isku qarxiyo isku baabi'iyo dad aan waxba galabsan dilo marka kooxahaas falalkaas abaabulan oo kooxaha argagixisada ay sameynayaan ayaa hadda magaalada ka jiro falalka argaxisadana magaalooyin fara badan oo dunida oo dowlada adag ay ka jiraan ayay sameeyaan waxaa laga yaabaa magaalooyinka qaar xataa inay naga badan yihiin yani inta magaalooyinkaas ka dhacdo ay ka badanta muqdisho ka dhacdo markaan ammaan darida ka jirta waxay ku kooban tahay falalkaas kooxaha argagixisada ah qorshooyinka noogu degsanna waa cad yihiin qorshada ugu horeysa waxay tahay inaan horta bulshada xamar ku dhaqan ee soomaaliyeed xamar waxaa ku dhaqan ummad bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan oo dhan bulshadaas in aan isku xirno darisayn u sameyno kasbanno dareensiino in maamulkan iyo ciidamada nabadgelyada gobolka booliis iyo nabadsugidba ay yihiin kuwa ayaga adeegayaal u ah la tashano aan gaarno ilaa kalsoonidooda boqol kiiba boqol aan helno arrintaasna waxay horseedi doontaa in kooxahan dhagarqabayaasha ah markaan bulshada ku dhex gamanayo aynan gabaad ka helin bulshada dhexdeeda talaabta ugu horeysa marka waxay noqonaysa horta kow ammaanka waxaan ugu qabanayno in aan helno bulsho ku kalsoon maamulka iyo ciidamada nabadgelyada oo yacni la shaqeyso oo ammaanka sugid sugidda ammaanka qeybtooda ka qaato bulsho iyo ciidamo iyo maamul wada socdo wada tashto cadowgana si macnahan ku dheelahay ee si man ula diriro bulsho ka qayb qaadanayso sugitaanka ammaanka ammaanka ma sugi kariyo quraha asgari labisan iyo maamul xafiis fadhiyo ammaanka bulshada inay ammaanka ka qayb qaadataan dooneynaa shabaabkaa isqarihaya markaan shabaab ani waxaan u baxshay hadda xilligan waa sida boodada iyo dalqaho kale boodada iyo dalqaha xafadaha guryaha iyo siraraha hoostooda iyo yani kuleytiyadii ku jiraan shabaab bulshadiiyo ku dhex jiraa boodo iyo injirna waxaa arki karo qofka cunaysa kaliya arki karo qofka kusoo horfadhi ma arki karti marka guriga uu ku dhex dhuumaaleysanayo oo qolka ka deganya saq dhexa uu imaanayo waxaa arki kara gabadha gurigaas ku nool wiilka gurigaas ku nool aabaha gurigaas ku nool hooyada gurigaas ku nool marka waxaan rabnaa kalsoonida dadkaas inaan helno ay sirdoonka la shaqeeyaan iyo ciidamada nabadgelyada booliiska hadda maadaama gudoomiyihii gobolka iyo duqi magaalada awoodda kaleo dheeriga halugsi waxaa ka mid ah in ciidamadii gobolka khaasatan booliiskii iyo nabadsugadii in si toosa lagu hoos keenay meelaha qaar xaafadahan waxaan aragnaa in howlgallo ay socdaan intaasoo dada la qabanayo la keenayo baaris la sameynayo dhibaato la sameynayo qaabkee la rabo hawshaas inaad u wajahdaan waa mahadsan tahay horta booliiska gobolka iyo nabadsugidda gobolka banaadir ayaaba lagu magacaaba mar haddii booliiska gobolka iyo nabadsugidda gobolka banaadir la yidhaahdo waxaa waajib ah oo sharci ah inay hoos yimaadaan gudoomiyaha gobolka aniga ma ka hadlaya national boolice booliiska qaranka taliska guud ma ka hadlaya nabadsuguda guud waxaan ka hadlayaa booliiska gobolka banaadir nabadsuguda gobolka banaadir magacoodaaba ah waaba ciidamada oo gobolka banaadir lahaa gobolka maamulkiisa iyo bulshada degana waxay xaq u leeyihiin ammaankooda inay cidna wakiil ugu noqon ayaga ay sugtaan marka sharciga ayaana qabo waana sharci caalami ah soomaalida sharcigan wuu qabaa marka wax hadda lay siinaya horta maahana waa wax sharciyay aheed waxay u baahan tahay in la dhaqangeliyo arrintaas waxaa rabaa in markaan kaaga caddeeyo weli dhaqan gelinti waa sugu haynaa ma garanaysaa weli in la dhaqan geliyo wasaaradaha ku shaqada leh iyo madaxda dalka ayaan ka sugu haynaa malafkaas inuu dhaqan galo oo si toos ah booliiska gobolka nabadsugidda gobolka siduu sharciga ahayba gudoomiyaha gobolka loo hoos keeno oo guddiga amniga gobolka banaadir ay xubna ka noqdaan taliyaha booliiska gobolka iyo taliyaha nabadsugidda gobolka gudoomiyaha gobolkana uu shir gudoomiyo oo anaga berig ma taqaanaa xaalad kastee amni ee magaalada ka dhacda uu ka jawaabo guddiga gobolka banaadir guddiga amniga gobolka banaadir oo gudoominayo gudoomiyaha gobolka marka arintaas horta waxaan rabaa marka inaan kuu caddeeyo sharci hore u jiray aheyd yacni aniga waxaan doonayaa inaan fadhiisto yacni qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir xafiis inaan kulaan u baahna oon halkaas aan guddiga amniga gobolka banaadir aan ku shir guddoomiyo halkaas aan ka bixiyo awaamirta dhayliga ah mar haddaana guddoomiye gobolki ayaguna ay yihiin booliiska gobolka nabadsugidda gobolki sharci bay ahayd waxaan sugowhaynaan u fadhinaa in la dhaqan geliyo oo arrintaas saas dhacdo markaan taas horta waa qodob waa weli weli waa arrin oo under process ah waana dhaqangelina sharci hadda la hindisayo oo baarlamaan la marinayo ma ahan Ka- ee, markii aad isla soo gudbo howlgallada aniga markii arrintaas ay dhammaato waxaan doonayaa inaan booliiska gobolka iyo nabad sugidda gobolka banaadir ay sameeyaan howlgallo joogto ah oo xaafad kasta laga sameeyo howlgalladaasna waxaa lagu beegsanayaa kooxaha dhagarqabayaasha ah ee shabaabka ah ee magaaladan muqdisho u diiday inay ummadan nabad ku noolaatay nabad ku shaqaysato howlgalladaas laakiin ho- in badana waan cadeeyay haddana waan ku celinaha aniga howlgalladan aaminsanahay een doonaya inaan hormuud ka noqdo waxay yihiin howlgallo taargad leh iyo halbeeg gudoomiye een, hore waxaad ahayd gudoomiye maxkamadda ciidamada ee, militariga ama ee, ciidamada soomaaliya Een, hadda duqii magaalada iyo gudoonkii gobolka ayaad usoo wareegtay marka waxaa lagu yiqiin xukunno aada rido oo military ama ciidan ee la fuliyo hadda maxaa qorshahaadu ku aadan ama ay noqonaysaa fulintaada oo kale maalan ma qorshihii horead ku fulinaysaa een, arrintan oo maamulka gobolka Xag- xag banaadir ciidan miyaad u maraysaa?
xag ciidan miyaad u maraysaa mise xag bulshada qaabkay rabtaa inaa u wajahdo hawshaan Eh, waa mahadsan tahay labadaba waa loo maraa maxaa jira dhe aniga laba xilaan isku haya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho wax alla wixii arrimo bulsho iyo maamul ah wixii ma- wax alla wixii maamul ah duqa magaalada iskale waa howl maamul siyaasad iyo nabadgelyadana gudoomiyaha gobolka iskale labadiba waan wadayaa ee magaaladan labadiba waa u baahan tahay magaalada horta kow waxay u baahan tahay ammaan in kooxaas dhaqaqabaasha magaalada laga sifeeyo shacbiga dowladda ooman iyo dowladdan ay isdhex galaan marka aniga qorshahayga wuxuu yahay ammaanka laakiin se sugaa shalay ani markaa maxkamad ciidan ahay Eh, dabcan x- maxkamo oo mand- xayndaabka dowliga maxkamad yani ay dowladda soomaaliya ay leedahan gudoomiye ka ahaa haddana waxaan doonayo oon abaabulayo oon yani doonayo inaan magaaladan ku islaaxiyo waa booliiska gobolka iyo nabad sugidda gobolka banaadir halkaas marka muxuu yahay in booliis yacni tayaysan oo xuquuqdiisa u dhammaystiran tahay laga helo lix iyo tobanka saldhig ilaa sabstationa loo sameeyo nabad sugid wax soo xooraansato oo shabaabkan isqari hayana la keeno haddii gacanta lagu soo dhigana garsoorkayaa loo gudbinayaa aniga marka hadda weerar yani aan qaadayo oo meel aan weerarayo dagaal aan ku qaadayo magaaladan cidna hortaagan la dagaalamana maba jirtaba kale waxaa loo baahan yahay ciidan tayaysan xuquuqdiisa u dhammaystiran tahay cid walbana meesha shaqada kale looga diro booliisna uu soo qabto nabad sugidna ay soo xooraansato ay soo iktishaafto ma garanaysaa c i d na ay soo baarto maxkamadna ay xakunto ma garanaysaa iyo bulsho maamulka iyo ciidamada ku kalsoon inaan dhisaan doonaya bulshadaas u dhisaya arrimihii maamulka laftooda markaa markaan soo jeesto ani hadda waxaan wada la tashiyo oo bulshada aan la tashto waayo bulshada waxaan rabnaa inaan la tashano maxaa idin daran maxaa hase idin ku kala horeeyaan maxaa idinka halaysan ra'yigiina muxuu yahay s- yani see wax looga qaban karaa see horumar loo gaari karaa inaan yacni adeegyadii bulshada asaasiga u ahaayoo dhan inaan bulshada si cadaalada aan ugu qabanno ma garanaysaa ayaga ka talagelino sida u kala baahi muhiimsan tahay xaafadii biyo nadiif u baahan laakiin xaafadii koronto kaga daran tahay ayaga aan weydiino si markaan bulshadina inaan yani xagga maamulkii iyo horumarinta adeegyada bulshada asaasiga u ahaa iyo dibudhiskii magaaladina in aan bulshadii ka talagelino maamulka uusan noqonin dhankaas maamul awa- ama awaamir kale yahay iyo soora waxyeele maamul bulshada ka talageliyo nati- wog baleenkiisana talada bulshada kasoo dhex saarto feedbackana ay iskula soo noqdaan ma garanaysaa dhankaas markay bulshada kalsoonidaas naga helaan inuu maamulka iyo maamul igu adeegayo aan idhahda dhanka kale ciidamada amnigii oo cadowga kaliya beegsanayo dhaqdhaqaaqa xorriyadda guudna berig mataqaanaa aan hor istaag ku samaynaynin waana waa kana la shaqeeya marka aniga waxaan wad- laba se- laba gacan baan ku so- laba wadaan ku socdaa dhan amni ayaan ka ahay oo gudoomiyihii gobolkaan ahay dhan siyaasad baan ka ahay oo lix iyo Oo tobanka ciidamada degmo weli matalaysa.
ciidamadii ayaan markaasita ayaan ayaan berig mataqaanaa booliiska gobolka nabasugidda gobolka odogeeda abaabuul lahayaan ahay ammaanka mas-uuliyada iga saaran meeshaas marka waxay iga anficaysaa markaan aniga ii sheeg ee- ee yani yani taariikhdeydii shaqo ciidan halkaas khibradeyda halkaasaan uga faa'iidaysanaya khibradda maamulna waan leeyaho maxkamadda laftirkooda garsoorka lili rigaa ma ahayn gudoomiya maxkamadda saraan hal sano soo ahay waxa iga sii horeysa maxkamadoo idin inaan diblomaasi kasoo shaqeeyey safaarada safaaradda soomaalida ee suudaan ayaan ahaa urur ardayadan soo hogaamiyey ururka ardayda soo suudaan yacni siyaasadda in badanaan kusoo dhex jiray yacni ka hor intaanan ciidan xitaa noqonin markaan xagga maamulkana wadadeedaan u marayaa xagga bana mataqaanaa ciidankana wadadaanaan u marayaa wixii aan garan karana waan garanayaa wixii aan garan karina fasal bihi khabiiran khabarada ayaan la tashanayaa oo bulshada soomaaliyed hormuud ku ah hadda rag cusuba meesha la keena adiga hormuud aad u tahay ma khibrad ahaan ma mid cusub ayaad hadda la soo baxaysaan oo rabtaan gobolka inaad ku eegtaan mise maamulkii hore wadadii aw jaxa ayaa kusii soconaysaa wallaahi maamulkii hore waxaa jira wax la yidhaahdo maamulkii hore wixii wanaagsanaa ee khibrad ah waa laga dhaxlayaa oo odagii hore meeshaan laga bedelan laftiisa waa joogyaa maamulkana gebigiis lama bedelino qaar baa laga tagay oo ku-xigeenada qaar baa joogo agaasimayaashii waaxaha qaar intooda badan waabay joogaan iisheeg markaan xafiisyada dadka shaqeeya way joogaan ragga hadda lasoo magacaabana ma ahan rag oo macna yani bulshada ka dhex maqnaaya waa rag iyaga laftooda khibrada maamul leh markaan yani wixii wanaaga ahaay oo khulaasata khibratihim wixii wanaag ka ahay oon isleenaha marxaladan way ku habooyihiinna waan ka dhaxli doonaa wixii aan isleenaha way ka gaabiyeenna annaga ayaa barnaamij cusub oon isleenaha kii hore wuu ka fiican yahayna la imaan doono marka waxay weyaan wixii hore waxay naga anfacaan ka qaadaynaa wixii cusuba marxaladan anficin karnan waa la imaahaynaa mar walbana waxaan ka talagelihinaa arrintaas khubarada bulshada soomaaliyed aad ku dhaqan caasimada magaalada muqdisho waxaa la yidhaahdaa ama gobolkan banaadir lix iyo toban degmo ayuu ka kooban yahay degmooyinka qaar maamulada waxaad moodaaba in dhaxal ahaan meesha inay maaragtay inay u helaan camal oo muddaba ay fadhiyeen ma laga yaabaa degmooyinka laftigooda inuu saameeyo isbedelada
su-aal fiican waaye horta xil waa meerta soomaaliya hore u tiri anuu ma u malaynaye xil nin loo magacaabo weligii iska jooga inuu jiro aniga hadda dar hadlay magacaabahay yani waqti xilka laga qaadaya la gaaraya wuu dhawaa karaa wuuna dheeraan karaa allahu aclam waa lay magacaabi waa laga qaadi karaa cid kastoo marka xil hayso cid xilka iyada dhaxashay cabiratay sidau madaxweynaha hadda kahorba u yiri yani finti berfinti maahan cid hadda finti berfinti uu yahay ma jirto laakiin qorshaheena anaga hadda ku aadan lix iyo tobanka degmo wuxuu yahay rag baa jooga hadda ka shaqeynu hayo raggaasna dabcan maamulkii gobolka banaadir ayay qeybta degmooyinka mas-uuliyiinta joogto waaye annaga marka hore inaan ayaga shaqogelin horta talaabta ugu horeyso waala waa la shaqogelayaa oo haddaba shan maalmood waa wada shaqayu haynaa qorsho aan isleenahay magaaladan wixii ka haleysnayna waa lagu sixi karaana waan wadanaa maamulkeena sare ayagana taladooda waa ka tixgelina waa laysla dhaqaaqayaa doonta haddii ay dhaqaaqdo doonta isbedelka ah ee waxqabadka cadaaladda ku salaysan ee bulshaweynta soomaalida caasimada degan si siman in wax loogu qabto si siman ammaanka loo sugo la doonayo ciddii markaas hawshaas ayadeer ka qaadan kartay xilkay joogto inay sii joogto ku haboonna way sii jooge ciddi markaas ay soo baxdo inay meeshaan hawshaan ayna kasoo bixi karin ay culeys ku tahay ama cabasitigeedaba ay lahayn asal ahaanba ama ay hadda ilaahay ku roon yahay ay daashayna bacdama muddo joogtana fays cusubo brig mataqaana hawsha dhaqaaqi karaa la keenaya waana xil sidii sidii yani nuuciisa uu yahayo min madaxweyne ilaa beytoonia qof meel iska joogaysa ma jirto qorshaha laakiin guud ahaan wuxuu yahay ciddii hawsha socoto la socon kartana inaan dhaqaajino ciddii laisleeyahay alla ilahee hawshaan kama bixi kartana oo soo baxda inay hawsheeda waajibkeeda guda karina waa la bedelaa markaan laakiin qorsho hadeertan gebigood maanta meesha loo wada saarayo oo sida hadeertaan ku-xigeenada iyo guddoomiyihii loo bedelay hadda waad dareemi kartaa lix iyo toban degmo hal mar bedel ansax ma ahan ma garanaysaa waa lagu shaqaynayaa hadday gebigood noo fiicdaana waa saan rabno ayagaa hadeertaa meesa sii jooge xabad xabadka berig mataqaleysiraa alla ilahay xabadka waa yani waxa haboon oo iska nastana wuu iska nasanayaa mid cusbaa lagu bedelaya waana wax aadi waa dabeecadda oo berig mataqaana maamulka waay
laakiin degmooyinka qaar waxaa la yidhaahdaa xagga ammaanka oo kale markii laga hadlaayo dowladuba xataa waxaa jirta meelo aysan tegi karin oo degmooyinka daafaha ku yaala oo kale sidii hiliwaa yaaqshid galbeedkeeda dayniile dharkeenle qeybahaasoo dhanba meelaha waxaa la yidhaha degmooyinka ugu xunay ka mid yihiin waa mahadsan tahay laakiin iskuma xirno aan kala qaadno degmooyinkaas dowladda inay tigi karin aad leedahay guddoomiye degme kama hortaagno inay tagto yacni dowladdii waa ku waafaqsanahay in xayndaamka madaxtooye ereyadeena loo wada badan yahay hadda dowladda hadday dhankaasi si fiican uga howlgelayso hurwaay iyo dayniila oo mas-uuliyiinta dowladda ay degayso oo xafiisya dowlad laga furaayo oo maxaan ku dhilahay hawshaas yani amniga waxweyn ba ka tari lahayd laakiin guddoomiye degmo hadda isaga meeshiisa aan isaga shaksiyan laga tigi karin lix iyo toban degmo kama jiro waa duruufo kaloo amni haddii ilaahay kureeyahay waxaa laakiin muhiim waxaa la yidhaahdaa meelaha laga soo abaabulo weerarada Ha.
ayay u badan taha la yidhaha inta badan oo oo aadka looga cabsi qabo Ha- sababta maxaa keena he waxaan u baahannahay booliiskii saldhig booliis oo ciidan tayaysan oo tiro iyo tayo ku filanba leh inaan saldhigga booliiska la geeyo nabasugidda degmadan in goobtaas la geeyo guddoomiyihii degmada iyo nab- saldhigga iyo nabasugidda wada shaqayhaya haddii la helo khalaasna dowladda waaba joogtaaba maamulkeeda degmada heer degmaa joogo saldhigga booliiska degmadaa joogo kii nabadsugidaa joogo shabaabkii bulshada marka degmadaasaa marka laakiin waxaa loo baahan yahay maamulkaas degmada iyo booliiskaas iyo nabadsugidaas degmada joogaan inay bulshadaas kasbadaan ay tallaab kastay qaadayaan ay noqoto mid raali gelinaysa bulshada tallaab mid ha noqoto mid ammaanka lagu sugaayo ha noqoto mid ah horumarin adeega bulshada asaasigu ah waa inay tallaab bulshada raali gelinayso hadday adeeg bulshada taa cadaalad ku dhisan tahay hadday amni tana cadaalad ku dhisan taho midna aan shaqfasha la gashanin shabaabku ma fahmino shacab caadan dhegaha lagu soo dhegin ma garanaysaa marka yacni mashaakilka magaaladan ka jiro saxiix wuxuu yahay ee hadda masalan ji- aniga meeshaan hadda halka- waxaad ugu wareysanaysaa halkan ee, jidkan maxaan ku dhihi lahay ee, Wadnaha.
wadnahoo kale Ugu wareysanaya.
yani wixii ka inteeyo waxaa laga yaabaa haddii ilaahay ku roon yahaye inaanan dhaqdhaqaaqi dowladnimo aysa ka muuqan inaysan berig mataqaan sida loogu talagalay joogjoogitaanka laakiin masalan daafada degmooyinka aad sheegaysid oona shabaabka inuu wax kusoo abaabulo jalas maxay tahay yacni s- dhaqdhaqaaqiga dowladda inuu ku yar yahay annaga marka hadda qorsheyga waxaa kamid ah in horta madaxtooyada lagu aruursan laga soo baxo oo shacbiga dowladda u ooman ee dayniile iyo hurwaay iyo dharkiinley degan inaan dhexgalno dhexda ka degno anigaa bilaabayo maalmaha soo socdo anigaa degayo degmada hurwaa ma garanaysaa aniga maayarka magaalada soomahay anigaa degayo waxaan doonayaa markaanete wax yacni in yacni wasiiradiina ay soo degaan gudaha ee xildhibaanada ay soo degaan gudaha ma garanaysaa in maxaan ku dhihi lahay guddoomiye degmo kasta oo degmadiisa dhex degan yahay taliyaha saldhig booliisna meesha uu taliya ka yahay uu dhex degan yahay ka nabadsuguddana uu dhex degan yahay bulshadii iyo marka maxaa isdhex gelaayo iyo dowladda iyo dowladii isdhexgelayo shabaab marka waxaaba laga yaaba xabad inayba nooga baahno cagta aan ku bixinaba laakiin haddaan inta kasoo wada dhex baxno degmada maanta laga soo shaqaysto habeenkana loo soo hido hoteelada ma garanaysaa ee wasiiradiina ay nin walba hotel iyo uh, daafaha madaxtooyada oo isku wareejiyo ma garanaysaa anigana berig ma taqaanaa wariigle madaxtooyada hoosteena hadda deganaa jira waad ogta laftiidu hadda meeshaas isku- maxaan ku dhihi lahay iyo kaarana waan deganahay laakiin labadaas guryaan kala tegay hadda aniguna aan ku ekeysto eriyadaas ee marka shabaabku wuxuu helayaa goobo oo u banaan oo iska soo abaabulo oo haddii la wixiisa kuwa farsamaysto bulshadana jiiq ma u dhihi karto kuma sheegi karta maxay qof ay u sheegta maba lehba Uma degana.
asagaa meesha ka kaaba hadama habeenka dhan hadduu asaga meesha kaaba ka noqdo annagana aan meeshaan isku soo xirayna jidka maka almukarama ee ku roondayno yani waxay noqonaysaa markaan shabaabka waxay heleen masaaxa ay ku dhaqdhaqaaqi karaan bulshadina wax kuuma soo sheegi karto yani cid la joogto waxay aaminsan tahay hadii aad maanta wax ku sheegto caawa shabaaba imaanaya cidina ma joogto laakiin hadda anaga habeenkii bulshada la joogno maalintii la joogno galabkii subaxdii aan la joogno ma fahmino oo wasiirada la joogaan oo maxaa ku dhahay yani taliyaha saldhiga la joogo guddoomiyaha degmooyinka la joogaan xildhibaanada in la joogaan guddoomiyaha gobolka uu la joogo yani shabaabkeena bulshada marka kalsooniyaa gelayso way ku dhiiranaya marka inay cadowga farta ku fiiqdo marka istiraatiijiyada amniga kusugaa lafta waxaa kamid a inaan sameeyo isdhexgal bulshada iyo yani mas-uuliyiinta dowladda iyo inay meesha ka baxdo dowladdan ku wada aruursan yani oo madaxweynaha ciriiriyo madaxweynaha ku huuriyo madaxtooye afartan nicle hoosta ka galeen meeshaa villa soomaaliya la yidhaha dalkao dhanaa looga taliyaa magaalada meeshaan caasimad waaye nimana haddii ilaahay ku reeyahay waxay leeyihiin anaga ragga xaq yani saamiga ku qaatay inay yihiin dadka magaaladan kasoo jeedo nin walbana waa isnaqaanaa yani ragga haddeertaan guryahoodi waa la qarxiyaa le ragga hadda guryaha la qarxiya waad maqlaysa guryaha inta loo imaado abiib madow aabul la siiyey xildhibaanka okay xildhibaano leeyihiin saraakiil leeyihiin guryaha haddii la deganaa lahaa oo sarkaalka xildhibaan gurigiisa u ilaasho lahay afarta guryo ereyada iyo wadada gurigiisana u kontarool lahaa ee ma la qarxi lahaa waa may marka waxaan rabnaa bulshada u ooman shacabka ee dowladda iyo dowladda inay isdhexgalaan istaraatiijiyooyinka inay kamid tahay shabaabna markaas cagtaan ku bixihaynaaba qaadno inay soomaali nagu taaritaan ka cusana waana mahadsantahay hal su-aal oo kale muqdisho waxaa la yidhaha inta badan barbalanka kale oo hadda ka jira waa arrimaha dhulka oo kale oo aada maaragtay laisugu jahawararsan yahay oo arkaysa markaa tagtay maxkamadaha hay-adaha cadaaladda dhibaatooyinka inta badan dhulkaa laga hadlaya maxaa kaaga qorshaysan ayadaas oo dhulka saxiix mashaakilaada ka jiro dacwooyinka hadda ugu badan ee maxaakiimta horyaalaan waxaad arkaysaa inay yihiin dhulka qaar waxaad arkaysaa maalin kasta cabiraa lagu jiraaoo dhul shan waxaad arkaysaa shan iyo labaatan jeer meel la cabire oo la leeyahay xilliga carta waa la cabira lagu leeyahay xilliga siyaadbara waa la cabire xilliga maxaan ku dhihi lahay hadeertaan cabdullaahi yuusuf ilahu naxariisto waa la cabire xilligii sheekh shariif waa la cabire hadda waa la cabirow hayaa mashaakilkaasoo isku dul cabirka wuu jiraa qaar documentiye been inta samaysteen hantida dadka ku dhacaya way jiraan qaar inta dhulkooda gateen marlamaan haddana waa sii gadan dhahayan maxaan ku dhihi mar walba la isku haysta way jirtaa dhul cusubo waa la cabira laleeyahay laakiin aan wax yacni qorshe iyo baleen ah uusan ka horeynina waad arkaysaa masalan haddii goof la cabirayo ama area weyn baaxad weyn la cabirayo waa in marka hore u jirtaa yacni city baleen oo ka horeeya waa in bir mataqana danti guud laga soo saaraa saldhigii meeshiisa la saaraa isguulka la saaraa isbitaalka la saaraa wadooyinka la saaraa ma garanaysaa cabir casrioo yani xilliga waktiga la maraayo dunida ay maraysa la soco karana hadda kaaraan oo kale waad arta waan joogna doodisha bar doodisha waa cabirey diyesha bar diyesha tuman talaabo isku weeraa deegaan ma noqon kartaa ma noqon karto xilliga hadda lagu jiro marka waxaan rabnaa dhulka qorsheyga qorso horta kow horta waan joojiyey wax dhul la cabiri karo maalinkan xilka qabta kabada ma jiro ka damba ma jiro dhul dhan waan joojiyey waan kansara iska talaabaan saare serialna barkii aan raadiyey waan xiray dhul waa xiray waxaan rabaa talaabta ugu horeyso inaan saxno maamulka waaxda dhulka ee dowladda hoose ma garanaysa horta inaan saxno oon keenno kuwa joogana aan fiirino hadday yihiin rag professionaalah oo kusoo takhasusay hawsha joogmitirnimada iyo howlaha dhulka kusoo takhasusay jineera caynkaas ah ee yihiin facla wasaxla haddii kale khubaro yacni horta dhulka ah inaan helno kow labo inaan dhiso guddigii dacwooyinka gobolka banaadir oo beriga mataqaana hoshiir guddoomin doona ku-xiga arrimaha bulshaha ay xubno ka noqon doonaan garyaqaano booliiska gobolka ninka ugu sarreeya oo xubin ka noqon doono yacni waaxda dhulka ninka haysto guddigii dacwooyinka dhulka ee gobolka banaadirna inaan dhiso markii aan qorshano aan keenno oo beri mataqaanaa ee aan helno annagoo khubaro la tashan doona dabcan oo yacni magaaladan new city baleen horta in loo helo markaan qorshihiina aan samaysano guddigii dacwooyinkana aan dhiso aanna helno waaxda dhulka rag professionaal ah aan u helno markaas kadib aan dhulka dib u furayna markaas
ugu dambeyn ugu dambeyntii guddoomiye adoo ka faa-iideysanaya fursaddan guddoomiyihii gobolka duqi magaalada ayaa tahay maxaa rabtaa mustaqbalka in shacabka ama bulshada ay kaala shaqeeyaan waa mahadsan tahay waa soo koobayaa waxqabad cadaalad ku salaysan inay ugu taageeranaan ka codsanaya bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimada dalka hay-adaha dowladda soomaali kasta oo yani dalka gudihiisa dibadiisa meeshu joona meeshu jiro yani meeshuu doona ha jiree aniga waxaan ka codsanayaa waxqabad yacni ku dhisan oo ku salaysan cadaalad ha ahaado waxqabad arrin amni ha ahaado waxqabad arrin adeeg bulsho waxqabad ayaan ku dhaqaaqaynaa insha allahu tacaala dardar ayaan gelihaynaa magaaladan waxaan rabnaa in ay maqaamkeedii soo ceshato ay lahaa jirta magaaladan waxaan doonaynaa soomaali weyn ayay caasimad u tahay soomaali weyn inay isugu soo laabataan doonaya xamar waxaan rabnaa soomaali weyn inay xamar si siman oo nin nin yaka ku haysan kara asoon jirin in xamar la isugu soo laabtaan rabaa two thousand sixteen ka hor ma garanaysaa markaan in laygu taageero oo maamulkan lagu taageero waxqabad cadaalad ku dhisan hal cadaalad dare ayaan ugula taageeri
waryaheena axmed xasan colaad ayuu ahaa iyo barnaamijka martida mikrofoonka halkaad kala socoteena waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a